asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khayrta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aatan iyo dibadba naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga somaali diaspora news com kula soo dhawaada warar wixii dal iyo dibadba aan idinka haynay oo habeenkan caawa idinka imanaya stuudiyaha ay shabakadu ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan warkan caawa waxaa idiin soo jeedinaya ano maxamed xasan dacaade qodobadana caawa idinkugu haynana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siinaayo oo munaasibadda lix iyo labaatanka juun awgeed hambalyo u diray guud ahaanba shacabka reer somalilan guda iyo dibadba mar kalena shaaciyey in shacabka reer somalilan aanay dib uga noqon doonin madax bannaanidooda ururka fun for peace oo warbixinteedii sanadlaha ahaa ku sheegtay in dalka koonfurta suudaan uu kaalinta koowaad ka galay u wadamada fashilmay ee caalamka weerar hubaysan oo ay maanta ku qaadeen al-shabaab fadhiisin amisom ku lahaayeen magaalada bulaburde iyo khasaaraha ka dhashay gaari ay ciidamada kenya lahaayeen oo shabaabku ku gubeen deegaanka ceelwaaq ee gobolka gedo akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha intaas waa qaar ka tirsan war wixii caawaan idin hayna oo kooban haatana ku soo dhowaada isagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanya ayaa guud ahaanba shacabka reer somalilan ku hambaliyeeyey munaasabadda sanadguurada afar iyo kontonaad ee ka soo wareegtay markii ay somalilan xorriyaddeeda ka heshay dowladda britain waxa uu madaxweyne siilaanya sheegay in gubernadadii la hantiyey kun sagaal boqol iyo lixdankii ay noqotay mid sidii la rabay aan looga midho dhalin kadib markii midnimo dhalanteed ah lala galay koonfurta soomaaliya waxaana uu intaas raaciyey in halgan dheer kadib bayntii la soo celiyey xorriyaddii sooftaran habowday kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaana uu sidaas madaxweyne siilaanya ku sheegay war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska afhayeenka madaxweynaha oo nuqul ka midii soo gaadhay shabakada wararka ee qurbajog dotcom waxaana uu dhignaa sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isagoo ku hadlaya magaciisa magaca golayaasha qaranka iyo guud ahaanba magaca shacabka jamhuuriyadda somalilan waxa uu munaasabadda lix iyo labaatanka juun darteed hambalyo u dirayaa shacabka reer somalilan guud ahaanba meel kasta oo ay joogaan guda iyo dibadba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa uu xusay gobonimadii dadkii reer somalilan ay heleen kun sagaal boqol iyo lixdankii in ay noqon weyday oo wixii laga filaya ay marin habowday shacabka somalilanna wanaaggii iyo jacaylka ay u qabeen walaalahooda soomaaliya waxa loogu bedelay ayaa uu yidhi dhibaatooyin iyo burburgeysiiyey aakhirkiina keenay in kooda ay gebi ahaanba ay dibadda uga baxaan cadaadiskii dilkii iyo dhicii lagu hayay qaladkaas dhacay ayaa uu yidhi madaxweyne siilaanya lixdankii waxaa dib loo saxay kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii markaas oo guddoon lagu gaadhay qarannimada somalilan in ay gaarkeeda ahaato lana abuuro dowladnimo dadkeeda u dhigta mustaqbal iyo aayatiin wacan waxaanay dowladda somalilan iyo shacabkeeduba quus ka joogaan una quusgoynayaan ayaa la yidhi kuwa quuldaraynaya wixii la ohan jiray soomaali weyn in aanay weligeed dhici doonin aanay go'aankoodana dib uga laaman doonin shacabka reer somalilan xaqa go'aanka gaadhista aayahooda cidna marti ugama aha ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi waxaana intaas la raaciyey oo la sheegay dadaalka ay ku xaqiijinayaan qarannimadooda waa tii ay ku soo dhiseen nabadgelyadooda nidaamkooda dowladnimo oo saldhig adag ay u tahay baa la yidhi nidaam dastuur ah oo waajibinaya jidka dowladnimada loo marayo oo ah nidaam dimuqraadi ah ugu dambayntii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa uu soo jeediyey shacabka reer somalilan in ay feejignaan dheeri ah ka sameeyaan nabadgelyadooda iyo difaaca qarannimadooda wararka ka imanaya magaalada bulaburde ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in dagaal culusi uu ka dhacay agagaarka saldhigga ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom maanta oo khamiis ah dadka deegaanka ayaa sheegay in laba nin oo soo xidhay labiska ciidamada dowladda soomaaliya ay weerar ka soo qaadeen dad goob joogayaala ayaa sheegay in dhowr ruux oo ay ku jiraan labadii nin ee weerarka qaaday ay meesha ku dhinteen ururka al-shabaab ayaa sheegay in uu qaaday weerarkaas isaga ah waxaana uu intaas raaciyey in uu ku dilay lix askari oo ka tirsan ciidamada amisom gaar ahaana kuwa jabuuti balse afhayeen u hadlay amisom ayaa sheegay in laba askari oo keliya ahay ay kaga dhinteen weerarkaas ay mas-uuliyaddeesa sheegatay ururka al-shabaab dhinaca kalena warar goor dambe oo maanta ah soo baxayay oo ay helayso shabakada wararka qurbajog dotcom ayaa sheegaya in dadka dhintay ay gaadhayaan shan qof oo ay ku jiraan labadii nin ee weerarka soo qaaday tan iyo markii ciidamada isbahaysanaya ee kuwa dowladda iyo kuwa dowladda jabuuti oo hoos yimaada dowladda amisom ay magaalada istaraatiijiga ee bulaburda ay kala wareegeen ururka al-shabaab ayaa magaaladaasi waxa ay baameed u noqotay ururka al-shabaab ururka al-shabaab oo ka jawaabaya tallaabada lagaga saaray magaaladaasi ayaa waxa ay gebi ahaanba go'doomiyeen magaalada iyaga oo u diiday in ay magaalada waxna soo galaan waxna ka baxaan waxaana intaas dheer weeraro lagu hoobtay oo ay ku qaadeen fadhiisimada ciidamada isbahaysanaya ay ka samaysteen magaalada dambaytiina koonfurta suudaan oo ah wadanka adduunka ugu daada yar ayaa galay kaalinta koowaad ee wadamada fashilmay guud ahaanba caalamka arrintan ayaa lagu sheegay warbixin uu sanad walba soo saaro ururka uu fadhigiisu yahay maraykanka ee loo yaqaano fanfor biis soomaaliya oo lixdii sane ee u dambeeyey kaalinta koowaad ku jirtay ayaa sanadkan gashay kaalinta labaad ee wadamada fashilmay guud ahaanba caalamka sarjeeje mesner oo ka mid a mas-uuliyiinta kooxdaasi ayaa sheegay in dhibaatooyinka suud suudaan ay yihiin ammaan darro weyn madaxda oo kala qaybsan iyo dagaalada qabiilka ku salaysan oo sii baahaya lixda dal ee liiskaasi ugu horeeya ayaa dhammaantood ka mid ah wadamada saxaraha ka hooseeya ee qaaradda afrika dalka koonfurta suudaan ayaa tan iyo markii uu xorriyadiisa qaatay saddex sanno ka hor waxa aan muuqan wax horumar ah oo dalkaasi ku tallaabsaday waxaana dalku cagaha la galay dagaallo qabiil iyo khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay madaxdii dalkaasi oo ilaa hadda loo maaran la'yahay akhyaarta qiimaha leh waddanagar xidhiidhay guud ahaan intaas waxaanu kusoo ilxidhaynaa warwixii dal iyo dibadbaan idinka haynay oo habeenkan caawaana mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa ee somalilan warkana waxaa idiin soo jeedinaya ano maxamed xasan daacada warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaya
dunida waa un lagu dhaxayo daraaraa la joogiye waxaad ka xidhataa nudiyaro lagugu xidho nudiyaro lagugu xidho yeey maalintay ku dhaftay naftu ka dhaqaqdanaa dharka waxaad ka xidhataa nudiyaro lagugu xidho nudiyaro lagugu xidho yeey saddex way ku dhalmaan way ku sii dhawaayaan saddex way ku dhalmaan way ku sii dhawaayaan markaa dhaqaqayo gacan laba way ku dhafaan amalkan dhaqaaqay dhinacaaga yururaan saddex way ku dhalmaan way ku sii dhawaayaan saddex way ku dhalmaan way ku sii dhawaayaan maalkaa dhaqatayo gacan laba way ku dhaafaan amalkan dhaqa